أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi raxmaani raxiim dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhdun ay ku beegan tahay toddoba iyo labaatanka bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya ayaa madaxda kooxda ridada soomaaliya ku sifeeyey kuwa liita isagoona dagaal uga hanjabay dowladda eritereya madaxweyne ku-xigeenka dowladda salibiyadda kenya ayaa si adag uga hadlay mooshin isaga laga keenay xilli uu sii xogaysanayo khilaafka kala dhexeeya madaxweynaha dalkaas weeraroo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya wejiga labaad ee xamlada irshaadul umah ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmo iyo deegaanada wilaayada baay fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaano ka tirsan wilaayada hiiraan ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qeybiyey deegaanadaas maktabka dacwada wilaayada galgaduud ayaa dowladdiinah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayadaas
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya ayaa madaxda kooxda ridada soomaaliya ku sifeeyey kuwa liita isagoona dagaal uga hanjabay dowladda eritereya anas al ansaari ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya hogaamiyaha dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kala jeediyey hadallo sii kicinaya xasaradaha siyaasadeed iyo kuwa amni ee ka jira geeska qaaradda afrika isagoo khudbad ka jeedinayay munaasabad shan iyo toban maalmood socotay oo loogu soo xirayay xubno xisbiga talada haya ee b b da oo ka dhacay magaalada adeema ee caasimadda ismaamulka oromiya ayuu abiy axmed weerar dhanka afka ku qaaday dowladda eritereya iyo madaxeedaba ra-iisul wasaaraha itoobiya ayaa ugu horeyn sheegay in ay ka warqabaan dhaqdhaqaaqyada ciidan ee dowladda eritereya ka wado deegaanada xuduudda dhaca abiy axmed wuxuu ku goodiyey in ay ku duuli doonaan eritereya isla markaana ay cagta marin doonaan dalkaasi soomaaliya iyo eritereya ma lahan wax awood ah oo ay nagu soo weerari karaan soomaaliya waa dal aada u liita madaxdiisana waa rag u taliya tuulooyin oo aan dalna maamulin ayuu yidhi abiy axmed ra-iisul wasaaraha xabashida itoobiya oo hadalkiisi sii wata ayaa si aad ah ugu dhigtay kooxda riddada ee uu hogaamiyo xasan gurgurte wuxuuna ku sifeeyey mid aada u liidata madaxda dowladda soomaaliya waa kuwa aada u liita oo aan dalka ka wada talin waxaaba ka awood badan beelaha soomaaliya ayuu hadalkiisa sii raaciyey hogaamiyaha xabashida mar uu ka hadlayay colaadda itoobiya kala dhexaysa eritereya wuxuu ka shanqariyey in ciidamada xukuumadda asmara ay dhowaan qabsadeen magaalada salambeso balse aysan nabad ku siiyeysan doonin eritereya maahan dal awood leh mana filayo in ayna soo weeraraan balse haddii ay nagu soo gardaroodaan muddo bel gudaheed ah ayaan ku burburin doonnaa oo aan kaga dhigi doonnaa sida ghaza oo kale ayuu ku goodiyey abiy axmed codka ra-iisul wasaaraha itoobiya oo loo dusiyey shabakadaha ugu waaweyn ee itoobiya laga daawado ayaa aflagaadiyey madaxweynaha dowladda saliibiyadda eritereya wuxuuna ku sifeeyey oday cutush ah oo aan la socon waxaa dunida ka dhacaya isagoo arrintaasi ka hadlaya ayuu yidhi eritereya waxaa u taliya duq gaboobay oo aan la socon waxaa dunida ka dhacaya waa duq aan waxba ka garanaynin horumarka iyo siyaasadda toona waa duq jooga meel cidlo ah hadalkan ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha xabashida itoobiya ayaa sii xoojinaya xasaradaha ka jira geeska qaaradda afrika ee ku salaysan xifaaltanka awoodeed isbuucii lasoo dhaafay taliyaha sirdoonka iyo wasiirka arrimaha dibadda masar ayaa booqasho aan hore loo sii shaacin ku tegey magaalada asmara halkaas oo heshiis kula saxiixdeen isaas afwarki mahadsanid anas madaxweyne ku-xigeenka dowladdaasi liibiyadda kenya ayaa si adag uga hadlay mooshin isaga laga keenay xilli uu sii xoogeysanayo khilaafka kala dhexeeya madaxweynaha dalkaas cabdifitaax abuumuxsin ayaa warbixinta warkaasi inoo sii ambaqaadaya khilaafka sii xoogaysanaya ee u dhexeeya madaxweynaha kenya william ruto iyo madaxweyne ku-xigeenka rigathi gajagoa ayaa kor u sii kacaya marba marka ka dambaysa rigathi gajagoa ayaa si adag uga hadlay mooshinka xilka qaadista ee lagu soo oogay wuxuuna sheegay in xildhibaanada la siinayo lacago gaaraya ilaa shan milyan oo shilin si ay u taageeraan mooshinka isaga ka dhanka ah isagoo ka hadlayay shir jaraa'id ayuu william ruuto ku eedeeyey inuu ka dambeeyo abaabulka mooshinka isaga ka dhanka ah isagoo xildhibaanada ku dhiiragelinaya sidii isaga ay xilka uga xayoobin lahaayeen madaxweyne ku-xigeenka ayaa ku adkaystay in isaga iyo madaxweyne ruuto lagu doortay hal tikid joint tikid taasoo micnaheedu yahay in ruuto uusan awoodin inuu shaqada ka eriyo ilaa inta uu muddaxileedka ka dhammaanayo hogaamiyahan ayaa sidoo kale ruuto ugu baaqay inuu joojiyo siyaasadaha isaga ka dhanka ah ayna ka wada shaqeeyaan horumarinta dalka gaar ahaan mashaariicda dhanka beeraha sida qaxwaha iyo shaaha waa sida uu hadalka u dhigay khilaafka soo kala dhex galay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya ayaa khalkhal ku dhex abuuray xisbiga talada haya ee dalkaasi iyadoo sidoo kale la filan karo in gajagowa isaga qudhiisa uu isku dayo inuu xilka ka qaado ruuto inkastoo taasi ay uga baahnaan doonto taageero aad u badan mahadsanid abuumuxsin weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay madaafiic ku garaaceen xero ciidan oo maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha degmada daynile ee magaalada muqdisho waxaana dhawaqa madaafiicda laga maqlay qeybo ka mid ah gudaha iyo duleedka magaalada muqdisho iyadoona madaafiicda ay ku dhaceen gudaha xeradaas dhanka wilaayada jubbada hoose waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa madaafiic habeen hore ciidamada mujaahidiintu ku garaaceen magaalada kismaayo dhimashada waa hal askari oo murtadiinta baangaraafta ah waxaana ku dhaawacmay sideed askari oo isla maleeshiyaadka baan waxaa sidoo kale gubtay xafiiska diiwaanka baangaraafta iyo keydka shidaalka maleeshiyaadkaasi ay ku leeyihiin elboorka magaalada kismaayo oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yihiin wilaayada jubbada hoose dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xeradaha askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka burcolow oo u dhow degmada baraawe isla shabeellada hoose mujaahidiintu waxay weerareen saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada qoryooley iyo buundayarisey ee degmada afgooye iyo wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada baay abuu xasaan ayaa warbixintan inooga diyaariyey howlgalladan oo qayb ka ah wejigii labaad ee xamladii loogu magac daray irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxay ka bilowdeen degmada ufurow iyo deegaanada ku dhow degmadaas ee wilaayada islaamiga ee baay ciidanka xisbada maamulka islaamiga ee degmada ufurow ayaa howlgallo ay ka sameeyeen gudaha degmada iyo deegaanada ku dhow waxay ku soo qabqabteen agabyadii la diiday ee dadka looga digayay waxaana ka mid ahaa raashinka dhacay cabbitaanno dhacay dhar khafiif ah iyo agabyo kale oo badan oo ka mid ahaa agabyadii la mamnuucay fagaaro ku yaala degmada ufurow ayaa lagu gubay waxyaabihii ay soo qabteen ciidanka xisbada maamulka islaamiga ee degmada ufurow mid ka mid a odayaasha degmada ufurow ayaa ka hadlay fagaarihii lagu gubayay waxyaabaha la mamnuucay ee ay soo qabteen ciidanka xisbada ee degmada ufurow galabta mayla kulunay oo aragahaynee oo umyaanta ma socotay xabno may socotay waxyaalaha oo ama waxyaalaha oo islaamka diidku mamnuucsan oo iyaanta walaayada ka shaqeeyaasi ama maamulka degmada may aragahaynay cabitaan burka waxyaalaha oo dhihi oo lahakukuusiyo degmada ini galabta lagubahaye unun raallanwaananla talabi ini waxyaalaha oo muddo dhibaateeyaa la gubo waana lahabaado unun warnin sheegi raalluna wakana walbadan walbadan walbadan dhibaatadaasay muddan dhahyaali walgeeka kow ee mahayna alxamdulilah laakiin mayba argahayna ini laha afjarahay se un haddan argahayn ini laha afjarahay may kala digaane ganacsatada maamulka ganacsada oo degmada inay waxyaalahaas oo dhibaatada muddo sheenow inay hadda kubaada ku digtoonadaan inay hadda kubaada ku digtoonadaan oo dukaan shooliinka aragne bibitilyorleenka aragne taasnina ku dugaanay ganacsatada marka insha allaahu ununa mayma kula shaqeynaa maamulka islaamka barnaamijkaasi oo dhibaatada muddada sheegnayo olol yuneedka sheegnayo malaarida sheegnayo fadnada sheegnayo waxyaalaha oo oo dhi muddo sheegnaw ununa ni oo muddil kula dagaalamo dadka oo muddil kula dagaalamo raalli waa kaana وبالله التوفيق maalmo ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale howlgal ka la mid ah ciidanka xisbada degmada buulafullaay ay ka sameeyeen gudaha degmada iyo deegaanada ku dhow islamarkaana ay ku soo qabteen wax badan oo ka mid a waxyaabihii la mamnuucay kuwaasoo lagu gubay goob fagaara ah mahadsanid abu xasaan fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaano ka tirsan wilaayada hiiraan ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qeybiyey deegaanadaas yaasir moxamed ayaa inoo eegaya warbixintaasi maktabka sakawaadka wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ayaa sakada xoolaha nool ka qeybiyey deegaano hoostaga magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan iyadoona saka qaybintaasi ay ka faa'iidaysteen boqolaal qoys oo danyar ah oo isugu jira fuqara iyo masaakiin fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaanada hoostaga magaalada beledweyne ee ka faa'iidaystay saka qaybintaani ayaa qaarkood la siiyey shan neef oo ari ah halka dadka qaarna la siiyey neefgeel ah mid ka mid ah lajnada isugu jirta culimmada iyo odayaasha oo wilaayadu u xil saartay qaybinta sakada xoolaha nool ayaa sharaxaad ka bixiyey xoolaha sakada ah ee maktabka sakawaadka wilaayada hiiraan ka qaybiyey deegaanada hoostaga magaalada beledweyne waxaan ku qaybanaynaa tuulada luuq jeelow oo ka mid ah beledweyne ee maqarkeeda uu yahay booco dad masaakiinaan xooluu qaybanaynaa haduu ilaah yidhaahdo dadkaasoo ka kala yimid meelo badan oo ah booco ilaa samantaro wooqooyina a u jirto baar ilaa iyo wardhabeel raangaabo sidaa darteed calaa qoys waxaan siinaynaa shan neef oo ariya insha allah ilaahay subxaana wa tacaala qoyskii waxaa la siiyey hal neef oo geela intaasi kadib qaar ka mid ah fuqaradii iyo masaakiintii sakada xoolaha nool la siiyey ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin sakada la siiyey iyagoona u duceeyey mujaahidiinta anoo cali cabdi cismaan waraydu waxay ku mahadsan tahay neef geella lii siiyey waa mahadsan tahay kor allah ka dhiga gaal allah jibiye deegaankan luuqujalow deeq maxamed waxaan joogaa degmada luuqujalow waa ku mahadsantahay wilaayada neef geel ayaan ka haystaa anigoo ah cabdiisaaq nuur hal geel leh luuqjeelow waa mahadsantahay kor allah ka dhig waxaan ka imaaday raangaaba meeshaan joogana waa luuqjeelow waxaan ku qaybsanhayaa eri oo walaayada shan neef walaayada kor allah ka dhig gaalaha waxaan nahay cabdullaahi xasan jalafey waxaan joogaa luuqjeelow walaayada shan neef ss khayr allaasi shan neef haa luqjelu khayr allaasi anigoo ah maxamed cabdi maxamuud walaayada islaamka shan neef oo ari ah ayna siisi aniga liisii deegaanka luuqjeelow wuxuu ahay waan ku mahadsan tahay gaaladan alla hajibiye sakada oo ah rukniga saddexaad ee diinta islaamka ayay maamulada wilaayaadka islaamiga ah waxay sanad waliba ka qaadaan dadka ay ku waajibtay xoolahooda sida geela lo-da iyo ariga iyadoona la siiyo dadka uu allaah u qoondeeyey ee mudan qaadashada sakada mahadsanid yaasir ugu dambayntii maktabka dacwada wilaayada galgaduud ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayadaas marwaan moxamed ayaa warbixintaasi inoo eegaya waa dowro kale oo qayb ka ah dowlaha taxana ah oo ka socda deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kuwaasoo howlwadeennada maktabka dacwada ee wilaayada ay bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayada u qabanayaan islamarkaana ku barayaan arrimo fara badan oo muhiim u ah bulshada ah deegaanka ceelmacaan ee hoostaga magaalada ceelbuura iyo howlwadeennada maktabka dacwada dowro ugu qabteen bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanka iyo miyigiisa waxaa dowladani ka faa'iidaystay in ka badan ilaa boqol iyo soddon ruux oo rag iyo dumarba leh kuwaasoo baahi u qabay duruusta diiniga ah iyo muxaadaraadka kala duwan ee muddo toban maalmood ah ku qaadanayeen halkaasi qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka ceelmacaan ee ka faa'iidaystay dowladda ayaa la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus iyagoona ka warbixiyey dowladda loo qabtay iyo siday ugu baahnaayeen halkaana waxaan ku qaadanay dowro waxaan ku qaadanay kitaabka layidhaha tarbiya alislaamiya oo ka kooban afar kutub waxaa laiska saxay salaada waxaa laiska saxay waxyaabo badan dhammaan waxaana jeclaana in dowladan inay noo soo noqnoqoto walaayada islaamka marka waxaan ka codsaynaa mar walba in hadda noola joogaan waa jeclaalayn in noo soo laalaabtaana aadaan usi farxile culummadina soo bartay ajirkooda ma koobi karnaa ilaahay adduunya aqraba wax ka maamuliyay waxaa meeshan ku soo qaadanay dowlad toban maalmood soconaysay dowladaas waxaa lagu magaceeda waxaa layidhaah islaaxul mujtamac waxaan ku soo qaadanay kitaabka tarbiyatul islaamiya caqiidada fiqiga siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam adkaarta xijaabul mar'ati casharada aan kusoo qaadanay waa salaada nagala saxay towxiidka lafdan wa macnan aan kusoo qaadanay waxaan codsanaynaa in dowladda sanadkan sanadka xiga nalo iyadoo ballaaran ay noo imaan doonto insha allah noogula soo celi doono ayadoo intaa waqtigeedu waqtigeedu uu ka ballaaran yahay ayaan codsanaynaa لماذا خلقنا الله الله محونا أبورة خلقنا الله والله وحونا أبورة تعالى سري أن نعبد إن عابد وحده كليس قال الله وحوه تعالى سري وما خلقت الجن جن هو معنا أبورة والإنس إنسي إلا ليعبدون أنا أنا عابد معنا سد عذي أصل ومحي التي أسشاس ويجيو إكو ويجيوس على العبد أدونك معرفة إنو برتا معرفة العبد أدونك وإنو برتا ربو ربي ودينه دينتيسا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كم مراتب ديني وما هي مراتب الدين ثلاثة وسدح وهي وهي كليين الإسلام والإيمان والإحسان sidoo kale waxaa gabagabada dowladda ka hadlay mid ka mid ah odayaasha deegaanka ah beeshan waxaa la yidhaahdaa almacaan deegaankan aan joogno oo walaayada islaamku ay nagu soo booqato noogu timaaday toban maalmood ayaana lala joogay oo waxaana la baray tafsiirka qur'aanka kariimka ah qayb ka mid ah dad fara badana wax ka fahmay oo aan awal waxba fahansanayn waxyaabo fara badan oo maaragtay ay khayr ahaana la baray sidaas daraaddeed alxamdulilah rabbilcaalamiin aan leynahay waa wixii maaragtay ay culummadu ay noogu timaaday waa ka mahadnaqaynaa insha allahu tacaala waana soo dhoweeyhaynaa inay nagu soo laalaabtaanna waa rabnaa oo jahliga si fiican ay nagala diriraan islaaxul mujtamac waa magaca dowlaha diini ah oo si taxanaha uga socda wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda kuwaasoo qeybaha kala duwan ee bulshada uu qabanayo maktabka dacwada ee wilaayada oo dardargeliyey wacyigelinta iyo waxbaridda bulshada mahadsanid marwaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu